galab wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan iyo si kastoo idinoo dhegaysanaysaan dhegaystayaasha ku taxan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya gaar ahaan barnaamijka madasha dhalinyarada kusoo dhawaada barnaamijkiinii madasha dhalinyarada mar kale galab wanaagsan maalin wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay maanta oo ah maalin isniina taariikhduna ay ku beegan tahay ka dhigay
maqaldanahay
waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay
afarta bisha toddobaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka Mm, maalin wanaagsan isniin miyaan idhi isniinta hal maalin baa hawada ka waayahay hal maalin baa hawada u fiirisay cabdirasaaqow galab wanaagsan baan idin leenaha saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan siiba dee aad baan aad baan u dareemayaa dhalinyaro aad u fara badan xilligaan oo kale waan soo shaqo galnaa mogta ya dhalinyaro aad u fara badanaa koo iyo toban sac shaqada soo gala ya shaqada qaranka ee koo iyo dhan horta dhalinyaradu qa- caadiba ma aha koo iyo toban sac markii la gaaro shaqada qaranka diyaar u yihiin oo maalintii oo adiguna dhan dee adiguna diyaar baad u tahay aad iyo aad adna diyaar baad u tahay Dabcan.
leyl adna diyaar baad u tahay qaranka ayaaya dee galabta dhanka degiyaasha madaalayaasha ee barnaamijka madasha dhalinyarada waaba sheegaba de dhalinyarada waxaa iri markiiba koo iyo toban sac la gaaro shaqada qaranka waa soo gelayaan ayaga wallaahi dadaa waxay dheen barnaamijkaas ma dhammaado miya
ma dhammaado waktiga ma dhammaado waktiga soo dhawaysatahay dheeraa dheeraa dheeraa mudadu waktigu ma dhammaanayo adila dhammaanayo mooye waktigu ma uu dhammaanayo Dabcan.
mar kale haddaan ku celinno waa galab talaadaha taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afarta bisha toddobaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka dhanka tabintu waa cabdirasaaq maxamed faarax shiine iyo weliba maxamed yuusuf jimcaale rasmi dhanka farsamadana waxaa joogta leyla jacayl ina cabdiraxmaan waa yahay waa kaa galabtoo kale barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa daraxmay Hmm, dhinaca wadajirka ma ka shaqaysaa horta dabcan aad iyo aad ya in in mar waliba aad ka shaqayso wadajirka xumahana aad la dagaalanto ya Aad iyo aad.
wadajirka haddaad maqasho waxa weeyaan labada qof marka isku timaada inay dee dad- dad heshiisi ay yihiin Si fiican.
markuu khilaaf markuu khilaaf yimaado sida looga shaqeeyo macnaha labadaas qof naftoodu inay inaysan cilad isku gelin Mhm.
ama dee la kala xanaaqin oo cuqdad isku gelin waa in mar kasta la xaliyaa wax khilaafkaas keena mogtahay Dabcan.
wadajirka labada qofaa marka wuxuu ka bilaabanayaa wuxuu wuxuu ka bilaabanayaa ilaa iyo kor iyo qarannimada in la aado mogtahay Mhm.
marka galabta dhinaca wadajirka een ayaan ka hadli doonaa barnaamijka inta uu hawada ku jiro sidoo kale hayse wadani ah oo aad uga hadlaya dibudhiska nabadda iyo horumarka ayaa sidoo kale barnaamijka aan kusoo qaadan doona waa dibudhiska iyo horumarada kala duwan ee dalka iyo dhinaca amniga iyo weliba qof kasta inuu da wadan yahay waaha dabcan haa qof walba oo Ah, qayb ka marka- qaato dhisida wadankiisa Aad iyo aad.
ayadoo- ayadoo hawshaasi loo qabanayo si wadajir ah aad iyo aad marka dhegayste wadankaaga waad ogtahay xaaladda uu ku jiro een, wax walibana wax lagu qaban karo waa wadajir sideen uga shaqayn karnaa dhallinyaradeenna isla hadlayna moogtahay dhallinyarada maadaama ay nahay annaga aan iska bilowno dadka kale waa haweenka moogtahay dhallinyaradii hadday mar ay heshiiyaan u heshiiyaan xalka waddanka le dabcan dadka waaweynna waa soo raacayaan moogtahay marka dhallinyarada galabta waxaan ka rabaa dhallinyaro siday kula tahay inaan wadajirka kaga shaqayn karno mar kale haddaan idinkugu celiyo qodobka dooda sidee idinla tahay inaan wadajirka uga shaqayn karno inaan wadankeena dhisano ha oon hore wadno wax kasta maahan Mhm.
waayahay mar kale haddaan ku celiyo waxau noqon doonaa qodobka dooda siday dhegaysta kula tahay dhallinyaradan la hadlaaya iyo dadka kale way soo geli karaan iyana laakiin dee dhallinyar- dhallinyarada ewl waxay bataa mataqaanaa dhallinyarada cuslaanta iyo dhallinyarada fu- iyo dhallinyarada cusub moogtahay marka dhallinyarada guud Wadankana guud dhallinyarta ahaantood kuwa cuslaaday iyo kuwa kaleba waan la hadlaaya sidee idinla tahay inaan wadajirka uga shaqayn karno kaa uu xalka ugu jira wadankeena Ah, dhalinta horumarka haddii la dhihi keligeedna waa- lahaa haddii dib u dhiska la dhihi lahaa haddii amniga la dhihi lahaa haddii aan wada jirno wax waliba dee hoosteena bay imaanayaan laakiin dee wadajirkaas baan u baahanahay sideen uga shaqayn karnaa wadajirka doodu halkaa bay tegi doontaa dhalinta keligeedna kama saarno waajib iyo warbixin ka hadlaysana dee waan idiin soo gudbin doonaa taleefanadii nagala soo xiriiri karaan dhegaystayaashu siddeetan iyo lix toban koo iyo toban siddeetan iyo lix toban labaiyo toban siddeetan iyo lix toban saddex iyo toban siddeetan iyo lix toban afar iyo toban waa siddeetan iyo lix toban lix iyo toban sidoo kale fariintiina gaaban waxaad noogu soo gudbin kartaan nambarka gaaban ee ah eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo sagaashan iyo toddoba eber hal
afartan iyo koo
waayahay galabta dhalinyarada waxay yidhahdaan magta dhalinyarada ayo war xir bal xir dhalinyaradu waxay yidhahdaan mararka qaar mugta xaaladu caadi maa mugta waxaa lagu leeyahay adiga niyow galabta fooraa baxsan tahay marka fooraa baxsanaa galabta lambarku waa waa waa eberne xal shan siddeetan iyo toddoba sagaashan iyo toddoba afartan iyo kow ayaad fariinta noogu soo diri kartaan fariintiina xilligan waa soo dirsan kartaan laakiin taleefanada markii aan furno ayaad soo geli kartaan ogaada marka hore maxaan soo maxaan soo daynaa mataqaanaa yaa ma waxaa ma waxaan soo daayaa hore u wadaay ma waxaan soo daayaa baalka xoo ahaa dalka dhisaay ma waxaan soo daayaa ee, dalkaygu meelaha kugu doorsanaayo ma waxaan soo daayaa soomaaliya maxaa soo qabtaa waayahay maadaama dee di- dib u dhiskii iyo ay- iyo iyo iyo iyo iyo horokacii waxaas kaloo inoo socdaan dalkaygo meelaan kugu doorsanaya migu doorsanaya miyay dunidaba ku taala dalka ilaahay hw raxmadee faaduma qaasim ayaa nooga sii haboon
dalkaygo shaadu waa barwaaqe dalkaygo dalkaygo dabeeshaadu waa ku googehe dalkaygo dalkaygo shaadu waa barwaaqe dalkaygo dalkaygo dabeeshaadu waa ku googehe dalkaygo dalxiiskaada man imaanin dalkaygo meelaa kugu doorsanaya miyay dunidaba ku tahala dalkaygo dalxiiskaada man imaanin dalkaygo meelaa kugu doorsanaya miyay dunidaba ku tahala dalkaygo inaan dibadaha wareegebo inaan gawartado shisheeya galaaweynana hahaado qaxooti inaan danmaado inaan dibadaha wareegebo inaan gawartado shisheeya soo dalaabay dalkaygo
ilaahay wa raxmado faaduma qaasini low leeyahay heestii dalkaygu mila- meelaan kugu doorsanayo miyay dunidu ku taalaa aad bay dee qofkii een, heestan dhagaysta oo haddana dee Gudaha qalbigiisa weeye.
qalbigiisa ay ku jirto daljacayl een, waxa ay leedahay dalkayga ee, waxa weeyaan meelaan kaga dhaqaaqi lahaa ma jirto laakiin dan baa igu qasabtay in dal shisheeye aan dan moodo yaa inaan dan shisheeye dan moodo micnaha dan baa igu qasabtay ee meel aan kugu doorsanayo inay inay dunida ku taallo uma malaynaya ta- ay ay tiri xoogaa dee xaalada iyo dhibaatooyin iska dhacay iyo dee dagaaladii sokeeye iyo waxaas ayay ka hadlaysaa marka dee heystaan waqti horaa la qaaday Mhm, qaxooti aan dan moodo waxay danta uga ha waxay danta igu xambaarto weeyaan marka eh, hees aad iyo aad u qiiro badan weeyaan oo Adama kaas qofkii miilowle.
qofkii dhegeysta sidoo kale cabdirasaaq oo heestan ardada dugsiga dhexe weliba fasalka shanaad ee ayaa lagu dhigaa inta Ade.
badan way wada yaqaanaan weliba macalimiinta anigoo kale hadda markii macalinkeena uu noo qaaday jiray macalin xasan dhaha ayaa noo dhigi jiray maadada soomaaliga aad ay u qiroon jirnay xitaa hadda xitaa aad baa u qirona labadeena
marka eh, heestan hees waxa weeyaan qof kastoo dee qulubtii qulub- qulubtiisa ay ku jirto dal jacayl ama dee wadaninimo waa hees uu uu aad macnaha danqasho uga dareemayo oo ku qasbaysa in dalkiisa uu dhisto amnigiisa uu ka qayb qaato eh, wax waliba de markii laisku duuba dee horumarkiisa uu dalkaas uu ka qayb qaato dalkiisa oo dal shisheeye uusan waxba macnaha usoo kordhinaynin waayo dalkaas la tegay oo aadka u quruxda badanee laamiyada quruxda badan leh dhallinyaraa dhisatana la mid ah marka dee waan dareemayaa in wax aan dareemayno adinkana aad dareemaysaan dhalinyaroy Eh, waayahay kaalimo suugaaneed oo kale ayaa inoo soo soco teleefanadiina waa idin- waa idin furi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo laakiin dee cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye een, warbixin oo inoo diyaariyey oo wadajirka ku saabsan ayaa idinsoo geen idinsoo dayn doonaa wuxuuna dee halkudhig uga dhigay een, wadajirku waa mustaqbalka dalka iyo dadkeennaba marka aan yaro dhegaysana bal warbixintan kadib ayaan teleefanada furayaa insha allah wadajir waa iskaashi kaa oo ka imaada laba qof iyo wax ka badan kuwaasi oo isu kaashaday ama ku midoobay shaqo ay rabaan inay ka gungaaraan ama ka mira dhaliyaan wadajirka ugu qiimaha badan ee lagu midoobaa waa midka wadaniyadda waddankaaga iyo dalkaaga aad isu kaashataan dalkeenna soomaaliya ee dadkeenna waxay soo mareen marxalado badan oo aan ka sheekeen u baahnayn cid weliba oo soomaali ku abtirsatana maanta aan ka qarsooneen umana baahna hadda marxaladaasi inaan faahfaahin ka sii bixiyo ummad kasta oo dunidan koonkeeda ku nool ee guulaysata ama horumar amni iyo mid dhaqaale gaartay oo magac iyo maamuusba leh waa ummad kow iyo laba iyo saddexba ka dhigatay in wax kasta wadajir ay ku abbaaraan si mustaqbalka dalkooda iyo dadkooda ay ku gaaraan kuna helaan uma baahna midda dowlad iyo shaqsi ee waa mid u baahan wadajir buuxa oo ummadda ay isu kaashadaan iyagoo leh hal hadaf oo ah wadajir ayaa ina deeqda wadajirkeennana waa mustaqbalka dadkeenna iyo dalkeenna ciwaankan warbixintan u doortay waxaa igu kalifay ayaa ah in wadajirkeenna maanta iyo mar kasta uu yahay mustaqbalka dadkeenna iyo dalkeenna soomaaliyeed ummaddeenna soomaaliyeed waxay leeyihiin dal alle waxa uu naga dhigay ummad islaama boqolkiiba boqol waxaan leenahay kheyraad bad iyo beriba leh nagu filan nagana badan waxaan leenahay xoolo nooc kasta leh oo ah kuwa ummadaha kale ee dunidan qaarkood kaga horeenno balse nimcadaa rabbi inoogu deeqay wadajirkii ay dadkayga soomaaliyeed uga faa'iidaysan lahaayeen fikirkeedii weli ummaddeenna uma aysan istaagin dalkan nimcada uu alle ku manaystay waxaan ka warhaynaa inuu leeyahay cadow fara badan oo ajaaniib ah oo dalkan aan u dhalan kuwaasi oo hadba weji kula dhaqma waddankeenna iyagoo soo adeegsanaya qaar ka mida dadkeenna soomaaliyeed si ay u burburiyaan una waxyeelayaan si waddankan iyo dadkiisaba marnamo aysan u helin wadajiraya iskaashi ay isugu tashtaan kaa oo ay kula tartamayaan asaagooda horumaray haddaba dadkaygii soomaaliyeedow goormaan garannaa dhibtayna haysata iyo mustaqbalka wadajireed ee dalkan iyo dadkiisa uu u baahan yahay iyo cidda aan annaga ahayn ee aan ka sugayno inuu dalkan iyo dadkiisa mustaqbalkooda uu istaago sidaan ognahay maalin alla keena waxa uu dhib soo gaaraa dad soomaaliyeed shacab ayaa dhinta oo cadowga dalkan uu laayaa kuwa ayaa xabsi gala iyagoo aan laga warhayn halka kuwa kalena ay soo gaaraan dhibaatooyin kala gedisan oo mararka qaarkood dhimashada ay u dhaanto dhacdooyinkaasina waxa ay ka dhacaan gudaha dalkeenna iyo waddammada shisheeye mana jirto wax hadaf ah oo ay ku dhimanayaan keliya inaan ku kaalmayno maalin kasta alle ha u naxariisto ama ha caafiye mooye damiir aan taa ahayn oo wadajirka mustaqbalka dadka iyo dalka aan uga tashanayno miyaysan jirin mise maalin walba waxaan u taagnaanaa in xaalad murugadeeda leh dhegaheenna ay maqlaan ama ay dhaayaheennu ay qabtaan waddankeenna soomaaliyeed iyo dadkeenna soomaaliyeed maanta waxa ay haystaan fursadaan dhihi karo waxa ay ku midayn karaan wadajirkooda buuxa iyagoo ka faa'iidaysanaya isbeddelka amni iyo kan dhaqaale ee dalkeenna hadda ka jira kaa oo dowladdeenna soomaaliyeed ay ku tallaabsatay kana shaqaynayso iyadoo weliba halkudhig ka dhigatay nabad iyo nolol halkudhigga nabad iyo nolol ma ahan wax sahlan helitaankeeda balse haddii wadajirka mustaqbalka dadkeenna iyo dalkeenna aan uga fikirayno la imaanno waan gaari karnaa iyadoo shacabka soomaaliyeed aaminaya dowladdooda iyo ciidamada qalabka sida oo heegan ugu jira sidii nabad iyo nolol shacabkan soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen cadowga ummaddana wadajir iyo iskaashi looga hortago haddii intaa la helo waa guusha dadka soomaaliyeed iyo mustaqbalkii wadajireed oo la gaaray annagoo weliba meel iska dhigayna wax kasta oo dhaawici kara wadajirka iyo iskaashiga mustaqbaleed ee dalkeenna taa oo ah midda keliya ee cadowgeenna aan uga guulaysan karno nafteenna iyo caqligeenna bal markan soomaaliyay aan u sheegno inaan wadajir iyo iskaashi dhan kasta ah aan wax ugu raadinno mustaqbalka dalka iyo dadkeenna soomaaliyeed annagoo kaashanayna dowladdeenna oo dadaal badan oo arrinkaasi qayb ka ah ay shacabkeeda soomaaliyeed u muujisay balse xaqiiqadu waxay tahay in wadajir la'aanteed aan la heli karin mustaqbalka dalkeenna iyo dadkeenna dowladduna aysan ka midho dhalin karin hadafka ay ku raadinayso nabad iyo nolol kaa oo ay ugu raadinayso dadkeenna soomaaliyeed in ay helaan dawlad waa shacab shacab la'aantii dawlad ma shaqayn karto dalna waa dadkiisii soomaaliyey wadajirkeenna waa mustaqbalka dadkeenna iyo dalkeenna
waa tahay cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekey aad buu u mahadsan yahay waad maqlaysaan warbixintu wuxuu kusoo xiray wuxuu yidhi dawlad waa shacab shacab la-aantiina lama shaqayn karo wadajirkeeda dalna waxaa dhisa aan ku dara meesha dalna waxaa dhisa dhalinyaradiisa dee dadku de xoogyaal ramaho dalna waxaa dhisa dhalinyaradiisa marka wadajirkeennu waa mustaqbalka dadka iyo dalkeena marka aad buu umahadsan yahay cabdirasaaq warbixintaas oo inoo soo diray oo isaga xataa uu qoraalka isaga ayaa lahaa uu inuu akrinayay aad buu usoo diyaariyey warbixin dheer bay ahayd oo waxyaabo badan ka hadlaysay galabkana qodobka dooda sideen ku raadinaa wadajirka wadajirka in laga shaqeeya baa la rabaa maaha waxa weeyaan hadda aniga iyo raxma iyo leila stuudio ku jirna haddaan intaynan hadee shaqada si wadajira u qabano wax qurux badan baa soo baxaya maaha marka waxaa la rabaa quruxdaas oo kale dee ciyaal xaafadeed aa la dhahaa mogtahay waa isnaqaanaa xilligii hore ciyaal xaafadeedka dee ardayda tabarkii is aruursatabaa dee ay saaxiibo dhaba noqdaan oo ka micnaha micnahooduna uu yahay inay wax bartaan dalkoodana waxbarashadaasna dalkooda ay wax ugu qabanayaan wax weyn weyaan toban toban ku dar labaatan labaatan toban kusii dar soddon soddon toban kusii dar afartan dadkiiba noqonaya markii dambade waalawaalo waa waxay dhawcay noqonayaan wax wadajira maaha marka wax kastoo wadajir loo qabta aad bay u macaan yihiin daaraha aad aragteen oo quruxda badan oo hadda magacyada kala duwan leh shacabkastoo dhallinyaraa dhistay daaraha hadda magacyada leh oo dalka aad ku aragteen oo siiba muqdisho aad ku aragteen waxa dhisa fiiri muruqiina maalo maal markii la dalka dad beeraha fiiri dhalinyara aadaysa oo tacbaysay dhismahan aad aragtay waxaa lagu qabanaya bahalka xoo ah si si bilaa lacag la-aan lacag la-aan wax lacag ma la qaadanayn qof kasta xooggiisa oo keenayay saasaa lagu dhisaya daarta aad aragto oo dhowrka dhowr iyo tobanka dabaq ah marka galabta dhinaca wadajirka weeyaan xilligan laga bilaabana teleefoonada waad soo geli kartaan fariimo badan baa noo soo dhacay leelana dee diyaar bay u tahay inay shaqada gudato waa tahay dhegeystaha ugu horeeya fariinta noo soo diray galabta waxa uu leeyahay asalaamu calaykum baada madasha dhallinyarada galab wacan waa xasan tooxow waxaan joogaa gubad lee ayuu leeyahay waxay ila tahay in la isgarab istaago qarankana lala shaqeeyo waa wax waajib ah dhalintiina ha isku dugnaato galab wanaagsan waayahay qaranka in loo shaqeeyo waan ognahay galabta waxaan ka hadlaynaa wadajir waayaan macnaha sidee wadajir lagu dareemi karaa qaabka wadajireed aa la rabaa bas fiiri inaad dalkaa u shaqeyso waa sax laakiin wadajirkaan ka hadlaynaa macnaha in la wada jiro oo la wada shaqeeyo sideen ku heli karnaa weeyaan dhegeystaha telefoonka ku jira bal aan siiyo dhegeysta hadaad i maqasho soo dhawow bal galab wanaagsan hallo ayo magacaag magacaagi halkaad joogto walaalo
walaalo magacaygu waa aamino aamine maxaa lagugu daraa magacaagu waa saddexaan sheeg aamino macalin afsiir aamine macalin abshir miya haa walaale aamine barnaamijku waad la socotaa galabta aad iyo aad baan la socdaa haye siday kula tahay in wadajirka looga shaqayn karo walaalna waxay ila tahay wadajirka in looga shaqayn karo in gacmaha la isqabsado dhalinyarada ee laga dhigtay xaabada dabka lagu shitana ay midoobaan ay qabiilka iska diidaan ay qaranimadooda ka fakeraan ee maxaa la dhahaa dalkooda difaacdaan ee dal aan dhalinyaro lahayn oo aan isku duubni lahayn adduunka waxba kama ahan een soomaaliya ayaana laga arkaa meel hadda isku duubni iyo dadnimo ee macno aysan ka jirin maahan adduunka kale dhalinyarihiis waa horay fashteen sidee si- Marka intee laga dhalinyaro- bilaabaa marka intay kula tahay in laga bilaabi karo marka halka laga bilaabayo haye waxaa ila tahay in laga bilaabi karo marka koowaad een ilaahay wuxuuna siiyey maantay dowlad een shacab oo aan aad u taageersannahay madaxweyne dhalinyaro aad u taageersannahay ra-iisul wasaare dhalinyaro aad u taageersannahay marka waxaan dhihi lahaa dowladda aan taageerno oo aan garab siino oo cadowga dalka aan ka difaacno oo dowladda aan la shaqayno oo si aan waxbarasho u helno si aan nabad u helno si aan u helno maaragtay wadan aad u qurux badan oo niyadeenu maxaa la dhaha ay raalli ku tahay oo taariikhkii waxaas aan oga maarano waayo aadaa umahadsan tahay aamina aragtidaada aragtidaada fiican ood noo soo gudbisay haye waa tahay dhegaysto kale oo fariin noo soo diray waxa uu leeyahay asalaamu calaykum galab wanaagsan baxda qaranka waa nasre cismaan cali oo maya nasre cismaan axmed weeyaha iga raali noqoto waxaan joogaa hilwaa ayaa leedahay haddaan u gudagalo qodobka dooda barnaamijkan waxaa wadajir lagu noqon karaa in dhalinta soomaaliyeed qulubtooda ay isku furaan wax walbana loo qabto si hagar la-aan ah oo oo waayahay aad iyo aad dhegeystaha ku jira balansiya telefoonka dhegeysta soo dhawow bal galab wanaagsan
wadhawahay wanaagsanoo wacan haye magacaagii halkaad joogto walaalo
naba waa baraan nuur xuseen degmada oo baynile waayahay barnaamijku waad la socotaa galabta
si wacni wallahi aad iyo aad barnaamijka waa barnaamijka kale een, warbixintana iyadana sidoo kale waa qiirayna gelisay qofkii wax dareemaya Een, aadaan idinkugu mahad celinayna sida barnaamijka qurux badan noogu soo xusheen daandiyaashiina waayahay soo gudub bal
Een, wallahi haddaan usoo gudbo waxaan oran karaa horta dadka soomaaliyeed weliba dhalinta soomaaliyeed aa kulle barnaamijka uu ku saabsan yahay maadaama odayaashii aan aragna shaqadii soo qabteen iyo siday wax yeeleen dhalinyaradeenna anu waxaan oran karaa horta waxay horumar ku gaari karaan ama wasiir ay wax ku gaari karaan in qof kasta horta meesha uu joogo xilligan kastina uu mas-uuliyad isu saaro aad iyo aad uu ka fekero afartan sano kabacdi ama konton sano kabacdi ubadkaa sidee noqonayaan sidee macnaha qorshaha kuu degsan muxuu noqonayaa dalkan maxaad uga tegaysaa oo magac kuu noqonaya hadhow lama rabo inaad meel muftax ku tuurto ama meel wax ku samayso la yidhaahdo afar maalmood sacab lagu tuon laakiin maanta lixiy toban jirkii s ka mid ahaa taariikhdiisa maanta la xusaya adiga maxaa kuu dana marka oo shan iyo soddon sano kabacdi ama konton sano kabacdi ama boqol sano kabacdi maxaa lagu ummadda xusi doonaa Soomaali- micnihii ha ummadda soomaali maxaa uga tegi doontaa oo markaas uu qabto wax wanaag ah uu ku dhaqaaqo midda labaad in wacyigelin la sameeyo oo bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan muqdisho keliya maahan gobolada inta loo tago ama meel kasta la tago wacyigelin la sameeyo waxaa la helaa markaas boqolaal qofood oo dadka soomaaliyeed aysan aqoon laakiin damiir fiican leh oo dhaqaaqi kara oo horumar samay kara boqolkaas qofood ama kumankaas qofood waxay samay karaan marka horumaray wadanka usoo jiidi karaan Masha oo waxay Allah.
samay karaan isku tagaan oo wax qabtaan oo tashadaan oo qodobo soo saaraan qodobadaas la dhaqan geliyo waayo ayay samayn karaan dadka kalena taageera ayay ku noqonayaan musirkooda hal mar ummadda dhinaca hal mar inay wada boodo laakiin dad yaroo waxaa jira wax qaban kara dadkaasi loo helana waxaan anigu aaminsanahay in wacyigelin la sameeyo in meelo badan la tago in dhalinyarada soomaaliyeedna ay ayaguna sidoo kale meel qof kastaa meesha joogo wuxuu qaban kara haba yaraatay gurigiisa oo allah ka dhigay inuu wanaajiyo uu horumarin ku sameeyo markaas deriskuu wanaagsanaanaya degmadu way wanaagsanaanaysaa gobolkuna wuu wanaagsanaanaya soomaaliya dhanna waxaan aaminsanahay saas inay ku wanaagsanaan karto aragti wanaagsan weeyaan aad baad umahadsan tahay fariimo badan baa noo yaala raxmaan dhegaysto fariinna la wadaagay waxa uu leeyahay asalaamu calaykum daadiyaasha bar madasha dhalinyarada shiina iyo raxma galab wanaagsan waa burhaan nuur xuseen waxaan joogaa hilwaa waxa uu leeyahay wadajirku waa furaha koowaad ee nolosha waxaan loo baahan yahay in aan leenahay horta inaan dareenno hal dal hal diin hal luuqad oo naga dhexeeya sidaa darteed qof walba waa inuu mas-uuliyad iska saaro sidii uu horumarka uga shaqeyn lahaa uguna guuri lahaa fikirka mm, dabcan wuxuu leeyahay fikirka- mm, mm, fikirka xun oo kala jeeda aad iyo aad oo mar waliba usoo jeestaa een, xalka dalkiisa Dabcan.
dhegeystaha telefoonka ku jira balaan yaro siiyo dhegeysta soo dhawow bal
Hello, ha asalaamu calaykum
وعليكم السلام ayo walaal magacaaga halkaad joogto
dhammaan bacda muqdisho iyo dhegeystayaasha waxaa leeyahay galab wanaagsan marka ugu horeyso magacayguna waa cabdiraxmaan xamuud maxamed cabdiraxmaan shiine waxaan joogaa degmada kaara cabdiraxmaan hore muula socon jirta barnaamijka
aada u weyn ee inkastoo qabka aan u badnayn soo jeeditaankiisa aad iyo galabta de wadariyada kusoo jiita saan dareemayo si fiican si Ha- fiican haye bal aragtina sii sidee kula tahay wadajirka in lagu heli karo
Ee, horta wadajirka maanta waxa waxa waaye waxa ay soomaali u baahan tahay maxaa yeelay ummadan soomaaliyeed waxa ee, kala geeyey ee, wax oo shalay iyo maanta bilowda midda ma ahan ee, isticmaalka ayaa dalkan dadkeena ee, maskaxdooda ku biiray ee, kala tagsanaan iyo macnaha waxyaabaha qabyaaladda ay ku tahay marka iyana weli la haysato iyo isbedel wareeg Ma- maanta haddii aabacdeeni hore ee isticmaalka ee ka soo haray haddii hal maskax amba hal wada jir ay soo haayeen oo isticmaalkaas waxa uu ku dheer ee, banaanka la sirigi lahaa maanta ee, waxaana xulayn dhalinyaro ku nool laakiin cabdiraxmaanow cabdiraxmaanow xilligaas maanta dhallinyarada joogta a- a- a- aqoonta markii la yidhahdo aada ugu badan inkastoo dee wadaniyadda qofka dee waxa waxa uu ku qaban karo dhan dhinaca wadaniyadda weeyaan ee sidee marka dhallinyarada hadda jirta ay ku- ay u noqon karaan een, macalimiin wax badan ka bedasha xaaladda jirta
ee, si walba wuu noqon karaa laakiin dhalinyarada maanta wallaahi aniga ismali dalkan waxay u horseedi karaan iyo sheeg ee, in ilaahay uu ku qaado maahane ee, ani hadda ma isli wallaahi dhallinyaradana macnaha meeshaan laakiin dee dhalinyarada hadda jirto hadda ewel sanadba sanadka ka dambeeya waxaad u malaysaa aniga saan arkay dhallinyarada inay aada ula soo qabsanayaan wadaniyadda iyo waxay tahay
si fiican si fiican hadda magaalada muqdishoaan joognaa ee, magaalada muqdisho hadda wax qabiil ma yaqaano inkastoo gobolada qaar laga yaqaano laakiin waxaan waa iska heri doonaan ee, sida aan rajeynayno ilaahayna aan barino mar mar kastana wadajirka waxaa waaye waxa aa soomaali u baahan tahay waxaana lagu gaari karaa in la wadajir la noqdo horta in xaafad xaafad lasugu lasugu xirmo oo dhalinyarada ku iskuulka soo dhigta kuwa deriska ah saas ee, lasugu xiro laakiin anaga soomaalidu waa dad hadal afka inaan ka hadlayno oo aan ku fiicana maahan ficilku ma fiicin dhaqankii, waaya aad iyo aad cabdiraxmaan aada u maasan tahay waayahay ee dhinacii fariinta waa tahay makaa hormaraan soo iga hormarsan dhegeystaha wuxuu leeyahay asalaamu calaykum cabdirasaaq shiin adiga iyo raxme yuusuf jimcaale een, rasmi eh, iyo dhammaan asxaabta raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya gaar ahaan eh, inta ku tixan barnaamijka madasha dhallinyarada galab wacan magacu waa sahre xuseen oo joogta degmada yaaqshiid walaal waxaa wadajirka looga shaqayn karaa bay tiri in een, eh, gacmaha la isqabsado oo aan midowno wax walibana oo aan samaynayno in aan wadajir ku ahaanay bay tiri shiina runtii een, raadiyo muqdisho wuxuu horseed u yahay bay tiri ee sama ku-hagidda bulshada soomaaliyeed runtii ani ahaan aadaan ugu riyaaqa bay tiri wadada raadiyo muqdisho uu dhallinyarada ku wada waayahay dhegeysto kale oo fariin noo soo diray waxa uu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa miski yuusuf waxaan joogaa hodan n shiine nabadda iyo horumarka waxaan ku gaari karnaa inaan iskaashanno aana uga hortagno nabaddiidka ogus waxaan dalkeena ku horumari karo oo dalka horumar horumari karo waa dhallinyarada si aan isku kaashanno marka hore waa inaan is aaminaa marka labaadna dowladeennu waa inaan aaminaa laakiin inta aan qabiil ku jirno weligeena ma horumarayno isku duubnina ma dhacayso ayay tiri dhegeystayaasha.
wax wanaagsan baa noo muuqda aad bay u mahadsan tahay ee dhegeystaha ku jira taleefoonka aan siiyo dhegeysta soo dhawow galab wanaagsan salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu cabdirasaaq een, adiga iyo abaayada farsamada ku jirto een, abaayo raxmo dhammaantiin waxaan leeyahay galab wanaagsan magacu waa sumayn maxamed soomaali jecel degmada hoolyadaag ayaan joogaa waayah wax wanaagsan baa iyo kiin muuqanaya adiga iyo inta taleefoonka ku jirtay inta fariimaha soo dirtay galabta aad iyo aad baan ugu riyaaqsanahay hay soo soo soo dhawow bal soomaali jacayl waa mahadsantaha waalkii maadaama aan bareef kusoo dahay inaa wax yar qodobka jecelsan jeclaa warbixinta waan dhegeysta laakiin qodobkadooda Eh, qodobka dooda isla warbixintay ku saabsan tahay dhallinyarada maadaama aan nahay sideen uga shaqayn karnaa wadajirka in wadajir la noqdo si dalkeenna uu u hagaago
waa mahadsan tahay een, waan kaaga mahad celinaya soo igu celisay qodobka horta een, dhalinyarada marka hore marka marka xane in horta wadaniyada la baro marka hore dhalinyarada mideeda kale in horta marka hore een, dadkan waa dagaalo iyo waxbaa dhacay marka in dadka horta een, dib u heshiisiin lagu sameeyo oo een, dhalinyarada een, iskuulo ama jaamacada wadaniyada horta arda- een, dhalinyarada lagu baraayo marka hore een, loo dhigo macnaha Mideeda kale- macnaha xarumaha waxbarashada hala geeya baad leedahay een een een arrinta ah wacyigelinta dhinaca wadaniyadda haa wadaniyada oo oo looga sheekeyn waxbarashada lis oo looga sheekeyn wadaniyada iyo wixii hore u dhacay iyo wixii hore u dhacay aad iyo aad waaya aada u maasanta marka soomaalida ama Mhm.
aan weli Ay, ma so- dhamaysan inaa jaanisaan jeclahay marka horta marka hore dhalinyaro waxaan leeyahay ayagana horta inay eh, iskaashadaan oo wadankooda hal mar usoo jeestaan oo ku dirsadaan s y l oo gruub gruubyo intay samaystaan en, isu kashtaan mar walba dalkan si ay u dhisan lahaayeen Waa tahay.
iyo qof walbo en, wadanka eh, horumarkiisa ka xun inay ka hortagaan Way.
markaas way ka hortagi karaan ayaan leeyahay waaya dhegeysto kale oo ku jira leeyahay telefoonka laakiin fariintaa ka hormarinayna raxmahiin waa tahay dhegeysta fariin noo soo diray waxa uu leeyahay asalaamu aad calaykum bay u dheer walaalaha tahay fariinta Mhm.
aad iyo aad dhegeystayaal cusubna aad bay nagu soo bireen galabta waa maasha allah wada wada wadaniyadaa soo jiidaysa aad baan u dareemaya haye magacaygu waa waxay leedahay roodo cismaan xaashi waxaan joogaa degmada yaaqshiid gaaraan xaafadda barayaan waxaan leeyahay soomaali ha israacdo haddaan qodobka dooda u gudagalo waxa weeye in aan annaga gacmaha isqabsano wadankeena horumarkiisa ka shaqeyno koleyba qof walba oo soomaaliya wuxuu jecel yahay inuu arko wadankeena oo horumar gaaro runtii beri baa magac lahayn haddana waan yeelan doonaa waana leenahay ayay leedahay waxaan kaloo ku darsanayaa haddaan israacno dalkeenuna wuu horumaraya waxaase xaqiiq ah inta dhalinteenna maanta joogto iyo shacabka soomaaliyeed ay dalkooda dhisi karaan waa tahay aad bay u mahadsan gabadhaas waxaan dareemayaa inay ka mid tahay asxaabta cusub ee galabta magacooda aan maqlaayo dhegeystaha ku jira telefoonka aan siiyo dee hadduusan ku jirin dhegeysta soo dhawow bal galab wanaagsan wanaagsan wacan haye magacaagii halkaad joogto
een aada u mahadsan tahay shiine waa fuaad faarax jimcaale oo alxamradin oo kala soo xiriireen galabta dee halkaa baa u wareegtay shingeeri waad kasoo lugeysay si wanaagsan galab kasta dee saas u aalamiitay laakiin dee isku day fu-aad ee, inaad samayso dee oo- horta ogow waxaad wakiil u tahay barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa lagaa rabaa inaad isku xirto dhalinyarada shangaani xamreyne joogta ogow Ya, oo no waa biyo buursa ku jira ee, shaqooyinka aada u fara badan laakiin dhallinyaradan waa de habeenkii habeenkii iyo mar kastoo aad fursad u heshay isku day haa football aa habeenkii stadiumna een, Aye.
waa dhalinyaro isfahansanba dhalinyaradan labadan maasha degmo allah waana dhalinyaro aad iyo aad isugu xiran brada waayahay iyo bal soo gudub een aada u mahadsan tahay horta wadajir een, gacmo wadajir wax ku gooyaan ee hore soomaali ugu maamaadan ma fahmino Mhm.
farkeligeedna saaxiib wallahi fool ma dhaqdo marka een, waa wadajirka waa wax muhiim ah waa wax ummadda soomaaliyeed guud ahaan dee dee muhiim ha ahaato laakiin dee wadajirkii in lasoo nooleeyaa rabaa oo dhalinyarada cusubee dhiigga furan lah inay dee wadajirkii ay soo nooleeyaan sideen wadajirkaas kusoo nooleyn karnaa oo dhalinyarada annagoo ka bilaabayna aada umahadsan odayaasha iyo maamooyinkaa la gaaray ha kanmi iyo magaalo jooga yani ummadda soomaaliyeed guud ahaan wuu isku xiri jiraa een, wiilka dhalinyarada ee haatan soo kobcayo een, maskaxdiisana ay udub ku tahay yani waxay ila tahay inuu isku xiri karo waxaana la iskugu xiri karaa horta waa in ay helaan micnaha ayka dhankooda dhalinyaradaas laftirkooda een, Right.
dad qadarinaya oo xushmeynaya walaal Waa haddii ay helaan een, in loo dhagraaricinayo oo dhalinyarada yani Wa- wa- aad- aad- waan ka xumahay fahad dee aragtidii uu sii waday fahado dee waad kusoo laaban kartaa mar kale barnaamijka si aan aragtidaada aan usoo ogaano laakiin dhalinyarada maxaan leeyahay maadaama dee aad ay wadaniyada uga hadlayaan hore u wadaay maaha dee wadajirka iyo ka shaqayntiisa horu wadaay horu wadaay horu wadaay dee mid ka mida kalimaha suugaanta ayaan soo daynaya horu wadaay markaan leeyahay dhalinyarada waa inaan yidhaahdaa horu wadaay
halyayga dalkiisa dadkiisa horukac la doonayo
halyayga dalkiisa dadkiisa horu kacala doonayo halyayga dalkiisa dadkiisa horu kacala doonayo hawl kama daayo weli waa hogadii hawl hawl hawl kama daayo weli waa hogadii hawl kama daalo weli waa hogani hawl hawl hawl kama daalo weli waa hogani hawl kama daayo weli waa hogadii hawl hawl hawl kama daayo weli waa hogadii hawl kama daalo weli waa hogani hawl hawl hawl kama daalo weli waa hogani hor u wadaay horteed ka dhalinyaro hor u wadaay hawl wadeenkow hor u wadaay hor u socodkow hor u wadaay hantii wadaagtay horu wadaay karo
horuu wadaay hawl wadeenkow horuu wadaay horuu socodkow horuu wadaay haddii wadaagtahay horuu wadaay
himiiladeennu waa halkeedee horuu wadaay hagaajinteennu toosi weeye horuu wadaay himiiladeennu waa halkeedee horuu wadaay hagaajinteennu toosi weeye horuu wadaay
xurnimadaan u halgamayno midnimadaan ku haminayno horumarkaan hiigsanayno cadaaladaan ku harsanayno waa halkeedii ee soomaaliya ay horu wada
hawl kama daalin weli waa hogadii hawl hawl hawl kama daalin weli waa hogadii hawl kama daalin weli waa hoganin hawl hawl hawl kama daalin weli waa hoganin hawl kama daalin weli waa hogadii hawl hawl hawl kama daalin weli waa hogadii hawl kama daalin weli waa hoganin hawl hawl hawl kama daalin weli waa hoganin horu wadaay horteed ka dhalinyaro horu wadaay hawl wadankow horu wadaay horu socodkow horu wadaay haddii wadaagtahay horu wadaay
horu wadaay horteed ka dhalinyaro horu wadaay hawl wadankow horu wadaay horu socodkow horu wadaay haddii wadaagtahay horu wadaay dhalinyaroy horu wadaay howshaad qabanaysaan horu wadaay wadajirka iyo sinaanta horu wadaay waa kaadee hore socod hore socodka kama daalayn ogaadaya inaan inaan hore u soconnaa dhalinyaro yaa laga daalin maxaan idin idhi inaa hore u soconno haa wadankeena aan horumarsano ileen annagaa lehe Yaan cid noo kadaalaya.
dhisayso Ha.
cid noo dhisaysa aan sugayno oo cirka nooga imaanaysa ma jirtee kooxda horseed oo maqlaysaan weli kama daalayno nin Weli- shisheeye Mhm.
nin shisheeye inuu noo imaado inuu wax naga qaato maane hal xabo inuu noo sameynayo ma jirto.
haddaba aniga fiiriya midda ayd kula daarmaya waxa weeyaan ha daalinina aan hore u soconno aan hore u wadno wadajirka aan ka shaqeyno dhegeystaha ku jira telefoonka aan siiyo dhegeysta soo dhawow bal
oo dhawaay cabdirasaaq adiga iyo abahada daash kulub saadeenaysa iyo dhammaan saada warbaahinta qaranka garab wanaagsan aad iyo aad de galabta waxa weeyaan himiladeenu waa hore u wada Mhm.
aa horey wada horey socodsiiyo dhinac nin walba dhinaciisa ha ka hayo weyaan aad iyo aad aad saas wey ay magacaaga halkaad joogto maasha allah cabdirasaaq ee magacayga waa idriis cabdulaahi maxamed oo jooga degmada kaxda kala soconaya kaxda miya maskaaraan wey
kaxda kaxda ha kacda maasha tae kacdan ka raaca mugta
saxda marka waxaan is idhi makaaraan baa mase waa kaxda
maasha allah kaxda marka wey barnaamijkooda galabta dee horta dee waxaan waxaan raaligelin ka siinayaa dhegeystayaasha ee u suurageli weysa in telefoonka laga qabo telefoonka aad u buuxaa oo waxa weeyaan ilaa ay lix qad weeyaan aad u buuxaa haddana farimi dhegeystayaasha aan farin loo aqrin iyo kuwa aan telefoon laga qabo waay raalli ha ahaadaan aad u qadka u buuxaa galabta waa waa- markaa idin leeyahay aada idinkugu qanacsan habeen ma hay soo gudu bal soo soco
maasha allah een cabdirasaaq oo runtii horta maanta qodobka aadka muhiimka ee runtii usoo bandhigtay dhalinyarada soomaaliyeed runtii aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa een runtii horta wadajirku waa mustaqbalka dalka iyo dadkeena runtii haddii dadka dhalinyarada soomaaliyeed ay ku isku tushan lahaayeen ay mar walba noqon lahaayeen dad iyagu isku xidhan oo u midooba dalkooda siday u horumarin lahaayeen runtii wax badan bay qaban lahaayeen aad iyo aad sidii ay qabteen dadkii hore awowyadeena ahaa ama dadkii hore xornimadaba gaarsiiyey dalkeena marka horeba iyaga waxay ahayd dhalinyara ee runtii waxaana ku boorin lahaa mar walba dhalinyarada soomaaliyeed inay ho- isku dayaan inay midoobaan ka shaqeeyaan horumarka iyo sidii ay ku horumarin lahaayeen wadankooda iyo qarannimadooda iyo dabadnimadooda iyo meeqaamka ay ku lahaayeen dunida dhexdooda sidii ay usoo celin lahaayeen maasha allah aadaa umahadsantaa saaxiib Een, dhalinyaradu aad bay u badan yihiin dhegeystaha xiga bal aan soo qaban fariintan ayaan soo gaabinayaa Haye.
asalaamu calaykum magacu waa maxamed axmed cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada xamar jajab een waxa uu leeyahay waxaa lagu horumari karaa oo dadka iskugu duubnaan karaa inay saxafiyahan isla marhaantaana ay is aaminaan gacmo wada jir bay wax ku qabtaan dhegeystaha qadka ku jira halo
raxme yuusuf jimcaale rasmi adigii farsamayaqaanka cabdirasaaq maxamed faarax shiine asxaabta igu sii horeyso waxaan hawada ka leeyahay galab wanaagsan galab wanaagsan maalin wanaagsan ayaan hawada kaa leenahay
saadaam cabdullaahi xuseen saadaam siidii ceelasha gaar ahaan quraca dhimbil ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijka waa la socotaa in badan maasha allah galabta waxaa umalaynaa khayrada ka hadloosin waa wadanimada wax ka wanaagsanna ma lahan anigi waxaa qabaa dhalinta soomaaliyeed horta inay markaas horta marka hore inay gacmaha isqabsadaan ee ay midoobaan een dalkani ee dhisaan dib u dhiskiis inay ka qayb qaataan tusaale ahaan hadda waxaa arkaysaa dal walba horta dhalintooda dhiso marka qof ajnabi ku imaado inuu wadanka ku dhiso horta inaadan ku seexan oo kusoo toosanaan wanaagsan dhalinta soomaaliyeed ayagaa wax qabsan kara in ay wax qabsadaan wadankoodana horumarkooda ayagaa ka shaqayn karo marka gacmaha dhalinta soomaaliyeed ha isqabsadaan wadankaana horumarkooda hana gaarsiiyana qabaa cd aad baad umaadsantaha si fiicanana kuugu mahad celinaya waayo telefoonkan hawada ka sheegna uu naga soo waca cd markaa wuu yiri telefoonka halaiga qabto aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magaciigu waa ismaaciil axmed oo jooga een ah, banaadir ga- een ah, banaadir degmada hodan isgoyska banaadir buu ka xaafadda banaadir buu ka wadaa een waxaa een lagu gaaraabuu jiri wadajirka isku xirnaan iyo niyad iyo firfircooni dhallinyarada oo hal noqota saaxiib shiine een ah, dhisida een wadanka een waxaa wadaa waxaad wadaa buu yidhi een shaqa waxaad wadaan shaqo fiican buu yidhi adiga iyo raxmo waxaanan dowladda aan ka rajaynayaa kulahaa in dow in he waxaanan dowladda ka rajaynayaa in ay taallo ku dhisaan oo lagugu xasuusto oo la yidhaahdo halyeeshina waayo aada umaasata laakiin idinkaa idinka sii jeclaha inaad sameysaan ee in in in in dhallinyaradaas aan maanta la hadlaayo saddex afar shan lix toddobo in la yidhaahdo waa haliyeeyadii ka qayb qaatay yaa waa haliyeeyadii ka qayb qaatay wadajirka in dee wadajir la noqdo dhegeystaha ku jira telefoonka hallo
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal soo dhowow
walaasha raxmo walaasha farsamada olaalka shiina guud ahaan bahda qaranka galab wanaagsan galab wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenahay sawir maxamed cali warka nabada barnaamijka waa la socotaa shukriya maanta in badan walaasheen Mhm, hore u gudagal ani waxaan aaminsana arka waxaa lagu gaari karaa laba xabo laba meelba inaan iska dhaafno xaqiiqada markii laga hadlo waa kalsooni darada iyo habka qabiilka xaqiiqada taas haddaan ka gudubno oon anagu isku kalsoonaano gacmooda jir ay wax ku gooyaan xaqiiqada waan gaaraynaa hore waxaa loo yidhi midabkuba miciin mala hadday bidixnu maqan tahay waa laba mataana howsha maamulaya Masha Allah.
xaqiiqada anagu mataano ayaa nahay soomaali haddaa nahay oo dad kala soocan ma nihin marka taas ayaan ku gaari karnaa sidii dhalinta hore ay u gaartay maantana annaga ayaa dalkeena dhiso karno horumarkiisana gaari karna cadowgana iska qaba karo marka waxaan leeyahay guud ahaan dhalinteena soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba ilaahay dad isku urursiyo wax naga wada dhigo taas haddii aan gaarnaan xaqiiqada waan helina ilaahay aan tala saarano ciidamadeenana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu garabkooda galo cadowguna ay naga qabtaan annagana aan dalka dhisno taas ayaana horumar ku gaari karnaa adinkana sida noo baraarujinayeen waa idinkaga mahadcelinayaa dhalintana ha isku xirnaato insha allah shukri aada umahadsan tahay dhegeystaha wuxuu leeyahay asalaamu calaykum bahda madasha dhallinyarada een ah, dhallinyarada mhm galab wanaagsan shiine shaaxi ayuu kasoo tegay shiine shaahi ayuu kasoo tegay een raxmana een we- raxmana way qoslaysaa tiri magacu ee waa jeeste maxamed xasan oo xaadir ku ah bay tiri kaaraan een wadajirka waa wax loo baahan yahay laakiin soomaalideenna way adag tahay een wadajir siday ku noqoto qayb naga mid ah macquul in ay isfahmaan dhibka jira waxa weeye bay tiri intii isfahanto oo noqota een wadajir lama dabeecad ee lama dabe lama dabeecan wadajir kale ha ha, wadajir kale macnaha dee ma xamili karaan may kala jeedaan marka ee, galab wacan bay tiri asxaabey waxaan kuu sheegayaa wadajirku wuu bilowday oo waxaan barnaamijkan u keena ayaaba ah dhallinyaradaasaan kaga darayna wadajirka galabta laakiin aragtidooda iyo waa inaan laabtoodana ogaanaa dhallinyarada dabcan dee ani adigoo isku dambeynaa ee dhegeystayaasha khadadka telefoonada soo garaacay hallo
walaashayga raxmo adiga raadku baash kula wada inta dhegeysanaysa barnaamijka dhammaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan soo dhowo walaal magacay halkaad joogto
magacadaan kuu raaci waa ibraahim maxamayow ibraahim beshka degmada owdil shabeellaha hoose barnaamijka waa la socotaa si wanaagsan walaashay bal hore u soo dhaqaaq
een waa mahadsantaa horteen waxaa horumar lagu gaari karaa dhalada soomaaliyeed inay isku duubnaadaan een dalkooda ay wax u qabtaan kuwa tahriibka aadaya tahriibka ay iska joojiyaan dalkooda ay maalgashtaan een sida een horema een israel waxay noo soo qabteen hadda aan ku noolnahay een kasii badan waa gaarsii karnaa hadda anagu isku duubnaano een dalkeena haddaan usoo laabano oon aan maalgashano waan samayn karnaa walaashe waayahay aadaa umaadsantaa dhegeystayaashu aad bay u badan yihiin baa laleeyahay dhegeystayaasha aan kala fududeyno haye qof kasta aragtidiisa ha soo kooba dhegeystaha ku jira hallo
waa ka xumaha dhegeystahaas waa uu ka booda qadka mad aad baan uga xuma horta raalina naga noqda haddaan warka idinku badinay waayo dee teleefoonada ayaad een waxay naga soo wacayaan teleefoonada gacanta marka raali naga noqda intaan qabo weyno dhegeystaha ku jira soo qabo hallo dhegeyste halo walaashii raxmo soo dhow walaal magacii halkaad joogto barnaamijka si fiican aa la socotaa galabta in badanka si fiican aa ula socday bal u gudagala adigoo soo koobaya
waxaa dhihi karaa si fiican aa loogu qaadan karaa daw- dhisa dalkeena soomaaliya gacmo wadajir bay wax ku gooyaan sidee dhallinyaradeena dhallinyaradeena macnaa arrintaa ka hadla waxa weyaan dhallinyaradeena sidee wadajirka ku bilaabi karnaa annaga haye
inaa anaga aa kalsooni fiican isu siino aan maskaxdeena iyo qalbigeena uku furno kooda hore
waayahay waa mahadsan tahay dhegeystaha kale aan siiyo telefoonka ku jira dhegeysta soo dhawow bal galab wanaagsan halo halo dhegeyste waan ka xumahay qadka ayuu ka baxay hal fariin aqri hees ayaan mar kale ku noqonaynaa waa tahay assalaamu calaykum shiin hayiinta barnaamijka idinla wado Een, waa asxaabta kalaa fa'iise nuur saabriin xuseen dhoore iyo ikraan xasan waxaan aaminsannahay annagoo hal ah meel bay ay macnaha ay ku Ha, ha, dhegeysanayaan ha, barnaamijka maasha allah waxaan aaminsannahay dhallinyarada maanta jirta ee inay isbiirsadaan wixii amniga khilaafayana ay kasoo horjeestaan islamarkaana ay isku duubsanaadaan si wadankooda ay u dhistaan waxaan idin leenahay galab wanaagsan I- i- diyaar imise- ayaanu imise unahay weeyaan? Ha.
afar gabdhood waaye saddex gabdhood waaye waa Iyo wiil ikraan saabriin iyo fa'iso annagana diyaar ayaan unahay inaan ka qayb qaadano horumarka dalka iyo isku duubnaantiisa adeed saddexdiinaas meesha aad isla joogtaan haddaad isku duuban tihiin saddex kale aad keensataan waa meeqo lix saddex kale hadday keenaanna Sagaal.
saas dad usii wadaan xaafad dhanaadba waxaad ka dhegeysiin xaafad midaysan oo nabad ha marka dhinacii sugaanta ku nasan doonaa dhallinyaradu dee laba hadday sameeyaana la yidhi yaa xaaladdu aad bay wadajirku weyn buu sii noqonayaa Kow.
qabyaaladda iyo inay iska dhigaan hub aanan ahayn midka gacanta dowladda ku jira gacanta dowladda midka ku jira kii qaranka loogu adeegaya weeyaan oo cadowgii lagu oo- oo- bacsanayo haa laakiin de kii ka madax banaan waxa weeyaan dee qoray sharci sha- bila- iska bilaa sharci dhigaan.
bilaa sharciya weeyaan Ammaanka waa la u ogyahay.
qalqalinaya.
Haa, oo dhibaato ah marka taas iyadoo laga digaayo waxaa laleeyaha baalka waxuu ahaa maxaad ugu naban tahay kii sameeye buu u nacay waayo dee wadamada caalamka markaad tagto qoray miyaad ku arkaysaa waa maya kii sameeye buu u nacaa loo yidhi haye bal heestaas aan aadno soomaaliya nabad
Soomaaliya nabad
soomaaliyey nabad nabad maxaaba lagu leeyahabo haweenka iyo haweenka iyo caruurta iyo dalkaba nabad ay rabaan dabcan dhalinyaroy
nabadda ka shaqeeya ahe dhalinyaroy nabadda aan ka wada shaqeyno dhalinyaroy wadajirkan ha laga shaqeeyo haddaa wada jirtaan cadow dhan ma arkaysaan ogo dabcan ya haddaad wadajir aad samaysaan cadowga dhanba wuxuu idiin noqonaa waxaad waxaad necab tihiin Aad iyo ya aad.
laakiin de maalintay qabyaaladiida ku dhex jirto cadowga idinkaaba soo dhaweystee ya Aad iyo aad.
cadow qabyaalada wax kaga horeeya qabya haddaaba cadow aragto kow waa qabyaalad ogow Mm.
ya cadowga cadowga koowaad qabyaalad weeyaan ogaada dhalinyaro marka haddaaba aad qabiilka aad iska qabataan maxaa la yidhaahdaa qabyaalada walaa cadow kuuma imaan kara anaa ku dhahaay Sax laakiin waay.
de marka hore qabyaalada iska ilaali adiga dhalinyaro wadajirkana ka shaqey haye bal aan kaas uga gudubno soomaaliya nabad Mhm. dhinacii fariimaha ayaan fiirin doonaa iyo dhegeyst- dhegeystaha ku jira soo qab raxmay marka hore hallo hallo dhegeyste
halo
assalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat soo dhowo walaal magaca yeelkaad joogto in badan israac cabdullaahi maxamed isra wadani degmada daynila xaafadda gubtaan joogaan Mm, barnaamijka waa la socotaa waddani
in badan aadaan ula socdaa raxmat bal barnaamijka hore uga- waa tahay yusra sousan barnaamijka uga fakanin fariin bay soo dirtay waxay isla In badan telefonka ku khadka aad u suurageli cusub.
weysay fariinta lagu aqriyo aad baad u mahadsan tahay
adinkaa mudan doodan haddaan u gudagalo inaanu gacmooda jirbay wax ku gooyaan aaminsanahay inaan wada isku wada tagnaan ku wada qabansa wax ku wada qabsan karna qaabkee la isugu tegi karaa wadajirkii ala rabaa siduu ku imaan horta asagii wadajirka ahaa in badan dhalinyaro aas-aaska laba qof ee ka qaba ka bilaabataa soo ma aad iyo aad laba laba haddaan iskugu tagno Waa badanaynaa.
gaari karnaa.
Ay, aad aa u mahadsan tahay dhegeystaha wuxuu leeyahay een, eh, assalaamu calaykum salaan sare cabdirasaaq adiga iyo raxmiya leyla magacuu waa doctoreysa safiya xaaji cali degmaduna waa dharkeenley een, wadajirka waa wada noolaasho waana muhiim in aan isku xirnaana bay tiri aana hee iska dayno nin jeclaysiga xaasidnimada qabyaalada aanan is-aaminno iskuna kalsoonaana bay tiri una midowno een, wax waliba oo dhib u keeni kara dalkeenna aan ka hortagna bay tiri waayahay aad baad u mahadsantaa safiyaay dhayo dhinacii waa dhegeystayaasha tahay anigu fariimihii waa iga dhamaadeen dhegeystayaasha qadad ku jira hallo Mm, dhegeystayaas wuu ku qadkaa ka go-ay dhegeystaha wuxuu leeyahy asalaamu calaykum galab wanaagsan walaalaha aan jecelahay cabdirasaaq iyo raxma magacu waa een, ijaabo cumar ilwaad oo joogta dharkeenley maasha allah dharkeenley waa kan galabta maasha Aad allah iyo bay tiri aad.
runtii Ekisaacadee.
maanta haa runtii maanta waxay tiri doodu waa dood dareen iyo farxad leh kuna saabsan bay tiri horumarka dalka run ahaantii ani ahaan waxaan dhihi lahaa waxaa lagu horumarin karaa ama ay wa- wa- ama ay wanaags- wanaag lagu gaari karaa in isdhexgalka dhallinyarada wada shaqayn kalsooni soomaalinimo wadaninimo runtii inta hadda la inta hee inta hadda leenahay ama aan isku aragno ee waan guulaysan karnaa maasha allah bay tiri allow guuliyo gobonnimo een, ku hagaaji dhalinteenna iyo dalkeenna galab wacan oo qurux badan bay tiri haa horseedka dhallinyarada soomaaliyeed cabdirasaaq iyo raxmed Mhm.
waa tahay dhegeystayaasha qadadka telefoonada ku jira ayaan ka dhammaynaynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan waan maraynaa hallo haa assalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal soo dhowo magaca halkaad joogto aada u weyn waan dhawaa walaashay magacaygu waa ismaaciil xuseen cali ciiltiro degmada warta nabadda xaafadda axmar jadiid barnaamijka waa la socotaa aada iyo aad
bal gudagal Een, waxaan isdhihi lahaa een, qaabka ugu wanaagsan een, horta waa in dhallinyarada la mideeyaa ee midoobaan dhalinyaro walba ayaa dalkooda ayaa ayagaa samata bixi dhallinyarada waana in wacyigelin loo sameeyaa oo laga soo bilaabaa dugsiyada hoose Een, markaas ayay dhallinyarada la fahan- la fahansiiyaana waxay midnimada tahay een, kadib ayagaa dha- wax qabsanaya dhallinyarada sama waa tahay aadaa umahadsan tahay dhegeystaha kale ee qadka ku jira hallo
waayahay dhegeystaha wuxuu leeyahay aabbaha nabadda shiine een, iyo ruuxi dee raxmaa laga wada hamaleynaya Ee, magacu waa xamde maxamed xuseen oo joogta degmada warta nabadda gaar ahaan xaafadeeda quruxda badan ee qof geed walba sacaad bay xaafadiisa tiri.
waa qurux badan tahay haa waxaan ku gaari karnaa bay tiri in waa wadajirka ka hadlaysaa mogtaan in marka koowaad aan isku qalbi furan nahay oo aan doo- oo aan hee dowladdan dhallinyarada ah wax la qabano oo aan xam oo ah xamd oonoo xamdi ah anoo xamdi ah ka wada haddaan haddan waa qeyb ka ka qaadanayaa dhismaha jidka soddonka berri ha macnaa waxay ka wadaa xamdi ahaantayda waxaan berri ka qeyb qaadan doonaa dhismaha wadada laamiga ah ee soddonka bay tiri dhalinta isku degmada way igu dayan doonaan bay way igu dayanayaan sax qalbiyadana hala isku fura bay tiri qalbi furan wuxuu ka wanaagsan yahay bay tiri qalbi xiran ilaahayu qalbigeena naga xiran waayahay dhegaysta ku jiraa laleeyahay hallo
haa walahi xiyaan kuqeeyana walaal soo dhawo magacii halkaad joogto
abaa yaasmiin oo joogta degmada boondheere magaca noo saddexey
yaasmiin maxamed cumar
barnaamijka waa la socotaa
in badan abaa ayada waa loo gudagal haddaa la socotay barnaamijka
abaa gacmada jira waxba ku gooyaan anina waxaan isu dhihi lahay dhallinyarada hadday isu beersadaan ee wax walba way qaban karaan oo kudhiran
waa tahay aadaa u mahadsantaha dhegeystaha kale ee qadka ku jira hallo
waayahay dhegeystaan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum cabdirasaaq shiina iyo raxma rasmi magacu waa samsam siciid axmed waxaan joogaa bay tiri kaaraan haddaan u gudagalo qodobka dooda wadajirka waa furaha nolosha horta in la is aamino layskuna xirm layskuna xirmo bay tiri degmo degmo samaysana bay tiri guddoomiyana hogaamiyo waana waa waan ina waana inoo bilow ayay tiri haddaan nahay madasha dhallinyarada galab wanaagsan asxaabay waa yahay mar kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa saaxiibkay cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekey oo warbixin aad u qurux badan inoo soo diyaariyey oo wadajirka ka hadlaysa warbixintaana waxa ugu magac daray isaga ayaa qalinka u qaatay wadajirkeennu waa mustaqbalka dadka iyo dalkaba wuxuuna dareemay de warbixinta wuxuu u sameeyey mustaqbal wanaagsan baa usoo ifay ee dhallinyarada inay hadda wax wanaagsan wuxuu yidhi maalin walba allah u naxariistama ku jireen aad iyo aad marka waa kuwa xabsiyada ku jira allaha ka soo saara ma ku jireenaa kuwa oo dalalka caalamka lagu dhibaateeyo allah u naxariista ma ku jireenaa dhalinteena mubadday ku dhammaanayaan aan isku tashanno midaan dhahaya mataqaanaa dhallinyarada dhan waxaan ugu soo gabagabeynaayo guul waliba ood gaarto guusha kuugu weyn ma garanaysaa horta dhallinyaro yaa guusha kuugu weyn oo aad gaari karto mataqaanaa dhallinyaro daraxme adaa waajiibaya miya leylana waa taaqaslaysa marka guushaada ugu weyn waxa weeyaan dalkaaga oo horumar gaara horumarkaasna goormow gaara mataqaanaa adigoo u shaqaynaaya maalintaasaad waxaad gaarto guushaada kuugu weyn midaan kale de markaad wax baratay iyo markii aad soo qaangaartay oo wax fiican lagu siiyey guushaas maaragtay taas waa laga wenyahay guusha kuugu weyn waxa ay tahay dalkaaga oo adiga oo u shaqaynayo horumar gaaray yaa dalkaaga hadduu horumar gaarana dadkaaga aad bay ugu intifaacayaan soo maa marka guushaadu waa dalkaaga adiga oo u shaqeeya maxaan kusoo xiraynaa ma garan leeloy haddaan saas idhi maxaa tiri adna
haddii ayaan dabayl orin awood malen laynoye arkaan uurka hooyaday haddii ayaan dabayl orin awood malen laydoye markaan uurka hooyaday cayifka uga soo baxay anigoona fahabaran nacawdiisa udugale kii igu anqariyo gaygo cayifka uga soo baxay anigoona fahabaran nacawdiisa udugale kii igu anqariyo arligaygo
inanku adeegoon dhowkaa ilaashoon caayahaaga taliyaan axdi kuugu maraya arligaygo dhulkaaga caraftiisa waxaad dareemi kartaa markaa wadani tahay ogow dhalinyaroy dhul dhul dhulkaaga inuu soo carfayo hadda maba dareentide dhulkaaga cadowkaa ilaasho aayahaaga aan ka taliyan axdi kuugu maraya dhulkaaga inaad udha dhulka ka waran dhulka dee ma hadli karo ya laakiin dee adigii haddaad haddaad u aragta dhulka inuu kula hadlaayo dhulkaaga dee cadow hadduu ku- hadduu ku nool yahay aad buu kuula hadlo wuxuu ku yidhi cadowgaa iga kici maysan ahayn aaduu kuula hadla marka wuxuu yidhi inaan ku adeego cadow aan kaa ilaasho aayahaagana aan ka taliyo inaad dee aad soo dadka caraftaada ay dareemaan ayaan ka shaqayn doonaa meel kale in laygu duugana ma ogoliyo meel kale waa kaas marka barnaamijkii madasha dhalinyarada intaas ayaan galabta kusoo xelaynaa gebi ahaantiiba dhalinyarada ka qayb qaadatay iyo kuwa hadda qadka ku jiray aan ka qaban weyna raali ha naga noqdaan kuwa fariimaha u yaalaana sidaas si lamid a ayaan uga raaligelinayna aad bay dhalinyarada u badnaayeen galabtana xaqiiqatan aad bay ii qiirageliyeen oo aad bay ii jeclaysiiyeen barnaamijku ewel in anoo jeclaayaba ee isii jeclaysiiyeen wadaninimadiina aad baan galabta u dareemay waad mahadsantihiin raxmo yuusuf jimcaale rasmi ayaa barnaamijka ila wada anigana waxaan ahaa cabdirisaaq maxamed faarax shiine dhanka farsamadana gabadha leyla cabdiraxmaan waayahay cayl bay ahayd galabta wax weeyaan layla wadani weeye galabta marka dhammaanteenu isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa heesteenii dalka u shaqeeya inaan ku adeego cadow kaa ilaasho aayahaaga ka Saliya, tagaya Arley- aan axdi kuugu maryaaya nabadgelyo Arleygu.
Yahay